أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa shaaciyey in howlo baaritaano ah ay ka sameeyeen deegaanada uu ka arrimiyo maamulka gaalraaca ee somalilan howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajar ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dibadbaxyo xooggan oo looga soo horjeedo fargelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayaadka baay iyo jubbada dhexe nadwo diini ah oo looga hadlayey cadowtooyada soo jireenka ah ee sahyuuniyadda yuhuudda u haysa dadka muslimiinta ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan kooxda iridada soomaaliya ayaa ku fashilantay fulinta xanibaad ay ku soo rogtay diyaaradaha dowladda imaaraadka ee yimaada gobollada dalka soomaaliya dab khasaa'ir baaxad la geystay ayaa ka kacay dhul daaqsimeed ku yaala dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay labayo labaatanka bisha rajab kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roono ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa shaaciyey in howlo baaritaano ah ay ka sameeyeen deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka gaaliraaca ah ee somalilan haddaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda gaalka lagu magacaabo jidcoon saacir ayaa sheegay in daraasid muddo badan ay ku sameynayeen gobolada dhaca waqooyi galbeed soomaaliya kadib ay go-aansadeen in xiriir toos ah ay la yeeshaan maamulka shaadala dirirka somalilan intii uu wasiirkani ku guda jiray booqasho maalmo ka hor uu ku tegay magaalada hargeysa ayaa waraysi uu siiyey mid ka mid ah telefishinada sida weyn ugu ololeeya xiriirka yuhuudda ayuu ku sheegay in asbaabaha ay u daneynayaan somalilan ay ka mid tahay boqcadda ay ku taallo oo uu ku tilmaamay goob istaraatiiji ah jadcoon saacir waxa uu ka sanqariyey in khubaro yuhuud ah oo ka socota maamulka talaabiib ay in muddo ah joogeen somalilan gaar ahaan ka hor intii aanay madaxa maamulkaasi murtad cabdiraxmaan ciro kala saxiixin heshiisyada ay wada galeen labadan maamul intii uu waraysigani socday waxa uu hoosta ka xariiqay wasiirku in xiriirka hargeysa iyo talaabiib uu si gaar ah muhiimad ballaaran ugu fadhiyo maamulka gumaystaha yuhuudda islamarkaana uu salka ku hayo ka hortegista howlgallada ka dhanka ah sahayiinada xiriirka dhex maray maamulka gaalaraaca somalilan iyo maamulka sahayiinada ayuu wasiirku tilmaamay inuu qeyb weyn ka qaadan doono duulaanka saliibiga ah ee ka socda soomaaliya ee lagula jiro mujaahidiinta bariga afrika ee xarakada al-shabaab wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda waxa uu carabka ku dhuftay in agaasimaha guud ee wasaaradiisa uu si gaara ugu xil saaray horumarinta xiriirka dhaqaale ee maamulada talaabiib iyo hargeysa jidcoon saacir waxa uu ka dhawaajiyey in xiriir dhinaca caafimaadka ah ay la leeyihiin somalilan islamarkaana sanadkii u dambeeyey oo keliya afartan iyo sagaal caruur ah oo u dhalatay waqooyi galbeed daaweyn ahaan loo geeyey deegaanada yuhuuddu ay xoogga ku haysato booqashada wasiirkan yuhuudiga ah uu ku tagay magaalada hargeysa ayaa imaaneysa kadib markii dhowaan kadib markii ra-iisul wasaaraha sahayiinada uu ku dhawaaqay in maamulka ridada somalilan uu u aqoonsaday dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale waad mahadsantahay caliyare howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajar ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay maanta kamiin u dhigeen maliishaad murtadiin ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufo iyo lambar lixdan ee wilaayada shabeellada hoose waxaana jira khasaa'ir murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi dhabgaalka ah dhanka kale gobolka wajeer ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka konton ee hoostaga degmada qoruf xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo fargelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayaadka baay iyo jubbada dhexe cismaan ahmed ubow ayaa warbixinta warkani ka diyaariyey dibadbaxa ka dhacay jubbada dhexe
halkan waa fagaaraha macalin aadan ee magaalada jilib oo ay isugu soo baxeen kumannaan qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo si weyn ugu dhiidhinayay aqoonsi ku sheegaysa haayinada ay ku aqoonsatay maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan markii ay dadku isugu soo baxeen fagaaraha waxay halkaasi ku gubeen calanka yuhuudda waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo ka dhan ah gumaystaha yuhuudda intii ay dadku ku sugnaayeen fagaaraha waxaa la hadlay culimmo mas-uuliyiin abwaanno iyo aqoon-yahanno abwaan cabdiwaaxid gamaadiid ayaa ka mid ahaa abwaanadii sida adag uga hadlay damaca yuhuudda iyo kuwa gaaloraacyada ah ee dhulka ku wareejinaya yuhuudda qolana caqliyaridooday muujisay nimanka wadaad xumayaasha ah ee intaasoo dhammi ka duldhacay soo balaayiih ee baraarugila ee la soo taagan nimankani waa niman muslina caqliyaridooday soo saartay saaka ayaa meel ay wax ka bilaabaan waayeen markay arkeen iyadoo dhulkii muslimiinta yuhuud looga dabaaldegayo wadaad xumayaashii saaka meel ay wax ka bilaabaan bay waayeen mid mimbarkii ka dusoo ka carara mid iska dabbaaltaga mid aamusa iyo in gaalowda oo yuhuudu sacbiya waxaan idin leeyahay magiciin wuu baayee sidan isu dhaama taasina waa iga taa erana waxaan leeyahay haddaanay wadaaddada ku ag joogaa ku gaalaysiin gaal weyn baa tahay qaar ka mid ah dhallinyaradii ka hadashay fagaaraha ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in marnaba aysan dhici doonin intaa ka ka mid a dhulka soomaaliyeed loo gacangeliyo kayaanka yuhuudda ayna la dagaalami doonaan cid kasta oo isku dayda arrinkaasi yuhuud waa yuhuud yuhuud waa cadowgii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waa middii ballan ku qaaday inay islaamka nuurkiisa suuliso yuhuud waa cadowgayna ilaa ay qiyaamu saaca saacadda ma qiyaamuhu ma dhici doono ilaa ay yuhuud iyo annagu aynu isdagaalino aynu kala baxno qof kastoo soomaaliya meel kasta ha jooge day taxaaman baynu nahay marar badan bay dadka soomaaliya dhihi jireen falastiin baannu jecelnahay qaar badan way ooyi jireen jihaadka falastiinyaanna geeya dhihi jireen haa hiya alyahuudu qad atat calaykum fasadiquu qowlakum bificlikum in ilaahayna leeya camal isku soo baxan wuxuu ka turjumayaa oo calaamad iyo astaan cad u yahay nacaybka aannu u qabno gaalada yahuudda ee qurunka ah ee ilaahayna qur-aankiisa ku tilmaamay inay yihiin lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam daalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun أراضي المسلمين تحل غصبا وتسكنها اليهود هم الأعادي فهذه فلسطين اشتكت ظلم احتلال وذا صومال تهدى لليهود وعر رحب أبناء القرود بزعم الاعتراف فبئس اعتراف اليهود كذبتم رب البيت لا تعضونها مراغمة والسيف مسلولة عن الغماد sidoo kale salaadiinta iyo waxgaradka ayaa iyagana ka hadlay fagaaraha waxaan leenahay yuhuudda waddankan aad ku soo cararaysaan waxaan u diyaarsannahay ilaahay kitaabkiisa inaan difacno qorigaasaan u qaadanay haddaan nahay salaadiinta soomaali ee muxuu ahay qabaa'ilada soomaali ka kooban horkacayso waxaanu rabnaa insha allahu tacaala cadowgaas iyo cirri isku mid ay noo yihiin dhulku waa dhul soomaaliyeed yuhuud lama siin karo maraykan lama siin karo etoobiya lama siin karo dhulka soomaali baa iskale khaasatan muslimiinta iskale nimanka gaalada oo murtadiinta oo ku riyooday yuhuud baan la midoobaynaa ayagaa gaaloobay waxay bixin karaan ma leh kama marneen haweenka oo iyagana si cara leh ugu hadlay ma ogolaan karno dhulkeenna taaka ka mid ah yuhuuddu inay qaadato waxaan leeyahay yuhuud lan nactarifuu abadan gaalo uma ogolin dhulkeenna baddeeni berbere maxaada baaxadda weyneed gaalaha naga siinin korka haddaan idin jarno kubabka meermeersha kunla dirirah idinkoo kontona way idin kaafiyiye gaalo waxaannu leenahay waa idiin soo soconnaa luquntiina waa idin hordhigi doonnaa tan iyo markii maamulka cabdiraxmaan cirro uu ku hadaaqay inuu aqoonsi la saxiixday gumaystaha yuhuudda waxay dadka soomaaliyeed badankooda kaga falceliyeen midaan marnaba la aqbali karin arrinkaasi iyagoona ku baaqay in dhammaan dadka muslimiinta ah ay hal meel ugu soo wada jeestaan arrinkaasi
waad mahadsantahay walaalka dhuubow sidoo kale dibadbax xoogan ayaa waxa uu ka dhacay degmada buluflay ee wilaayada islaamiga baay sida uu ku warramayo bashiir muxidiin abu ayman خيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود
waa bartamaha magaalada buulafulay oo maalintii shalay ay soo buux dhaafiyeen boqolaal bulshada muslimiinta ah ee ku nool magaalada iyo qaar ka mid ah deegaanada hoostaga degmooyin iyo deegaano dhowraha oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay waxay shalay martigeliyeen banaanbax ballaaran oo ay si weyn uga qayb qaateen dadweynaha muslimiinta banaanbaxa ayaa ahaa mid lagu muujinayay diidmo cad oo ka dhanna damaca yahuudda ee la xidhiidha kala qaybin iyo faragelin lagu sameeyo midnimada ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed banaanbaxyada ayaa si isku mid a waxay uga dhaceen degmooyinka buulafulay ufurow labaatan jirow iyo sidoo kale deegaanada bisiqcadde iidaale barbaare iyo deegaanka kurtun ee hoosaga degmada bardaale degmada buulafulay ayaa noqotay xarunta ugu weyn ee banaanbaxa wuxuu wujuudka bulshada iyo halkudhigyadoodu ay camireen goobta waxaana bulshadan si gaara uga xumuuqanayey ardayda madaariista qur-aanka kuwaas oo ku labisnaa dharkooda yuniformka taasoo muujisay doorka tarbiyada islaamigaah ee jiilka soo koraya isku soo baxa waxaa khudbado qiimo leh ka jeediyey sheekh ibraahim maxamed saalax iyo sheekh cabdiweli muudey oo labadaba ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka culimmadu waxay si gaara uga hadleen damaca yahuudda iyagoo ku booriyey bulshada inay ku dheganaato midnimada iyo ilaalinta diintooda dadnimadooda iyo dalkooda intaasi kadib waxaa fagaaraha ka hadlay ugaas cabdirasaaq macalin xasan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay nimankaasamaen diyaarana magali bilaan lanyar ilanwiin banaankunkan ilaahay iniska koynay ini unu dhammaanteen inti ruuxdungniijartu nabadgelyo oddankun nolol inkaka koyna xilli isku soo baxa uu marayay laxadaad xasaasi ah oo xagga kelimaadka iyo muujinta halkudhigyada bulshada ayaa marqura mikrofoonka waxaa lagu soo dhoweeyey mid ka mid ah abwaanada iyo afkii bulshada kaas oo ah abwaan samakaab oo jeediyey kelimad uu ku cabbirayo dareenka shacabka iyo diidmada cad ee faragelinta gaalada dadka waqooyiga soomaaliya ku nool ee muslimiinta ah waxaan u sheegayaa oo aan kula talinayaa inay qadiyaddaa ka waantoobaan oo ka joogaan yuhuud waa la yaqaannaa godobta ay ilaahay iyo ummaddiisaba ka qabaan godobtaa hadday idinla soo galaan oo aad aqbashaan oo aad soo dhowaysaan waxaa ogaataan godobtaa nimanka laga jaraya ee awoodda danan ee la layn karaya waa idinka nin kastoo godob yuhuudeed tabanaya ninka uu ka jaraya waa hargaysa iyo burco marka runta laga hadlo qodobkaa laga waantoobo haddaa moodaysaan inaad faa'iido gaadheen waxaan leeyahay adduunyada taasaa idin taalla idaacadda islaamigaha ee andalus ayaa mikrofoonka la dhex martay bulshada ku dhaqan magaalada buulafulay gaar ahaan raggii iyo dumarkii shalay ka qayb qaadanayey banaanbaxii ka dhaca bartamaha magaalada waxaa sidoo kale goobo fagaaraha lagu gubayey calanka yahuudda iyo sawirka benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yahuudda bismillahi anama ilaa rawdiini shariif geega magaalada buulafulay aan roogno geega kolley banaanbax wiinga ka dhihi oo lanka horjeeda gomaystaas oo inshaad yahuudda ee lanka horjeeda kolley may ballana kan oo inshaga daraad ku haylilahay wasiirkii olilahay ku haylilahay meelasay oo hal bulkeeta adadhigdoob kolley korkaa la roogo kolley reer buulafulay dareensho geega wallah kooba korme manaa maya waa lamba farxadisba manaa zaa'idnaga holis sheego makasaba ilaahay subxaana watacaala dad mujaahidiingaanini waali awlaadal mujaahidiingu ragaal mujaahidiingu waalidiintan mujaahidiingu mee ka tirsadahayna nabi maxamed sal allahu alay wasalam diinta sheexa noolayahan jihaad shay geeki nabi maxamed jihaadka nin kutabi ya geeka noolaya ilaa haddida nooliye insha allahu tacaala inti awkin yoonay meelaraay murtadka siinshaani yoonay gaalka isin hasiin taageere oo siin ari soomaali ya degaana waliba dhulka weeldhadaanu dhul ilaahayba ma siin siin inta ka helaasan wadankaana maya maba helaasan adduunya ma ka helaasan yahuudi degmaysa waddankeenna dowladda mujaahidiin daahir ahaa dhiigu daadiyeen cira damiir laaba dulligaas waxaan lahaa dalkeenna soomaaliyeed gaala degaba mee hadday soo duusha annagaaba owee diyaar mujaahidiin daacad ahaa diinta daafaceen insha allahu tacaala annaguna waxaa nahay haweenkii garab taagnaay guud ahaan banaanbaxyadan ballaaran ee ka dhacay wilaayada islaamiga ee baay waxay ahaayeen kuwa si wadajir ah bulshada ugu muujisay shucuurkeeda waxaana laga dheehan karayey wacyi aad u sarreeya iyo midnimo iyagoo muujiyey in bulshada muslimiinta ay u taagan yihiin difaaca diintooda dhulkooda iyo midnimadooda nadwo diini ah oo looga hadlayay cadowtooyada soo jireenka ah ee sahyuuniyadda yuhuudda u hayso dadka muslimiinta ah ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca degmada buga qable ee wilaayadda islaamiga hiiraan faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka yaasir maxmed nadwadan diiniga ah oo looga hadlayey faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee dhulka soomaaliya waxaa lagu qabtay masjidka jaamaca ah ee degmada buqa qable ee wilaayadii hiiraan waxaana nadwadani kalimaad ka jeediyey culimooyin qabo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada buqa qable ayaa si weyn uga faa'iidaystay waxayna culimmada iyo nuqabada kalimaadka ka jeediyey nadwada ay si aad ah ugu dheeraadeen cadowtooyada yuhuudda iyo sida ay muslimiinta isaga ilaalin karaan dhagaraha yuhuudda arrintan insha allahu tacaala maanta aan meeshaan ka qaadan doonno waxay markaasi dabagal iyo dabasocod u tahay bannaanbixii shalay ka dhacay degmada buqaqable gobolka hiiraan ka dhacay ayay markaasi daba socotaa muslimiinta ayaa looga digayaa dhagaraha ay yuhuudda leeyihiin iyo khiyaamada ay leeyihiin ay iida markaa khasu naas ay yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa inoogu warramay nimankan yuhuudda lagu magacaabo waa niman hagardaamo badan muslimiinta midnimadooda iyo awoodda marka ay yeelanayaan iyo iskuduubnida ay yihiin markaasi marna ma qaataan oo marna ma oggola aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun waa niman dhulka kharribaya dulmi iyo gaalnimo iyo makri iyo fasaad noocuu noqdaba dhulka ku samaynaya nimanka ayaga ahaateecina allah subxaana wa tacaala ardada waa islaaxiyey walaalayaal rusul buu soo diray kutub buu soo dejiyey walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha ma oggola alla subxaana wa tacaala raalli kama aha mana oggola wuuna reebay waxa la yidhaahda fasaad wax waxa fasahaadiya ee ardada fasahaadinaya yuhuud baa kow ka ah wax ka horreeya lambar ka horreeya ma jiro aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun wax haba yaraatee khayr ah oo wanaag ah oo islaaxin ah oo nimanku ay leeyihiin ma laha waa shar maxdi ah shar maliiqan waaye oo maxdi ah ويقول الله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون أولا الله سبحانه وتعالى yaanu mahadcelinaa naga dhiga muslimiin bacda xamdilaahi tacaala walaalayaal siday culammada iiga horraysiba ay sheegeen waxaa la yidhi wax makuu sheegaa waxaad ogtahayna makuu sheegaa waxa hadda culammada ay sheegayaan dadka waxgaradkiisa ay wada og yihiin waa wax wada ognahay cadowgii muslimiinta oo soo jireenka ahaa oo ambiyadii nabilaahi moxamed ka horreeyey laayey waayo wax hadda maanta la sheegayo shalay iyo maanta iyo masaajidda iyo shaariicada warkooda lagu haayo yahuudna ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka in badan ayuu ugu hadlay suuradda la yidhahda suuratulmumtaxina yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa dhammaadkane yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatawallow qowman qadiba allaahu calayhim qad ya-isuu min alaakhira waa ayagii in fara badan aan la soo koobi karin ilaahi subxaana wa tacaala uga hadlay nabilaahi maxamed noogu digay oo noo sheegay in ummaddan cadowgeeda ay yihiin aakhiradooda iyo adduunyadooda fasaad ay ku yihiin multaqahan ama nadwadan waxaa loola jeeda waxaa waaye dadkan waa dad muslimiin ah waa dad baraarugsan waa dad cadowgooda habeen iyo maalin la taagan waa dad maxay aheeto qudwo xasanaa xaggooda ay ka tahay insha allahu tacaala rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiix wa uu ku leeyahay laa tasaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum xataa ya'tiya amrullah ma dhammaanaysa insha allahu tacaala intii xaqa u istaagto difaacdo cadow la dagaalanto ummadda laga waayi maayo insha allahu tacaala nadwadan diiniga ah ayaa imaanaysa xilli wilaayaadka islaamiga ah ay si aad ah uga socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya waad mahadsantahay yaasir kooxda riddada soomaaliya ayaa ku fashilantay fulinta xanimaad ay ku soo rogtay diyaaradaha dowladda imaaraadka carabta ee yimaada gobollada dalka soomaaliya tafaasiisha warkani waxaa eegaya marwaan maxmed kadib khilaaf soo kala dhex galay kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabta ayaa keenay inay kooxda riddada soomaaliya soo saarto amar ay ku mamnuucayso diyaaradaha militari ee dowladda imaaraadka ee ka howlgala waqooyiga soomaaliya gaar ahaan somalilan iyo puntland dowladda riddada ee xasan gurguurta ayaa maalmo ka hor soo saartay amar qarsoodi ah oo loo diray dowladda imaaraadka inay joojiso duulimaadyada militari oo ay ku tegayaan somalilan iyo puntland arrintaasi oo ka dambeysay kadib markii kooxda riddada ee gurguurta iyo isbahaysi cusub la yeelatay dowladda sacuudiga oo si weyn ay isku hayaan imaaraadka balse imaaraadka ayaa ka biyadiiday inuu fuliyo go'aanka kooxda riddada ka soo baxay waxayna shalay iyo daraa duulimaadyo militari ku tageen diyaaradaha imaaraadka magaalooyinka boosaaso iyo berbera warar soo baxay ayaa sheegaya in dowladda sacuudiga ay ku amartay kooxda riddada soomaaliya inay soomaaliya ka saaraan imaaraadka taasoo keentay in kooxda xasan gurguurta ay amarkan siiyaan imaaraadka balse ku guuldaraysteen fulinta amarkaasi kadib markii imaaraadku uu iska dhegatiray amarada uga yimid kooxda riddada lama oga sida ugu dhaqangeli doono qorshaha kooxda riddada soomaaliya ee ku wajahan imaaraadka xilli dowladda imaaraadka ay ka mid tahay dowladaha dhaqaalaha siiya kooxda ridada Soomaaliya imaaraadka ayaa dhowaan looga adkaaday dalka Yemen kadib markii xulafada Sacuudiga iyo imaaraadka ka soo saareen dalkaasi oo imaaraadka ay ka dhisteen fallaago doonaysay in koonfurta Yemen ka dhigaan dalka madax bannaan Yemen inteeda kale mahadsanid marwaan ugu dambayntii dab khasaar baaxad la geystay ayaa ka kacay dhul daaqsimeed ee ku yaala dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya casaam carafaad ayaa faahfaahinaya warbixintan dabkan oo ahaa mid ballaaran ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka kacay dhuldaaqsimeed ku yaala bannaanka xaquuga ee degmada gaashaamo ee gobolka jarad ee dhulka soomaali galbeed xilwaradyo deegaanka ah ayaa soo sheegay in dabkan uu baabi'yo dhuldaaqsimeed ballaaran kaasoo xilliga jilaalka xooluhu daaqi jireen waxaana sidoo kale lasoo wariyey in xoolo badan oo ari ah ay ku gubteen dabkaas manajerow wax gurma deg deg oo goobta soo gaaray si loo yareeyo xawaaraha dabka uu ku socdo waxayna taasi keentay in dabka si fudud uu ku faafo khasaaro badanna geysto wararku waxay intaasi ku darayaan inta uu dabka socday ay bannaanka xaquuqa iskaga barakaceen reerar badan oo degganaa sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dadka deegaanka oo ku howlanaa deminta dabkaas iyadoona ugu dambaynta ay ku guulaysteen inay demiyaan dabkaas dhowr jeer oo hore ayuu sidan oo kale dab ka kacay bannaanka xaquuqa kaasoo iskugu jira daaqsimeed iyo mid dalxiiseed oo ku yaalla bariga gobolka jarar ee dhulka soomaali galbeed waxaana markii hore la sheegay inuu ahaa dhul kayn ah balse isbeddel cimiladu ay keentay ay dhirta gubato sidaasna ay dadka deegaanka u bixiyeen bannaanka xaquuqa hadda waa dhul daaqsimeed waxaana xilliga jilaalka ama abaarta daaqo xoolaha kala duwan walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landuluse xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu